Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Maamulka Jubbaland Mudane Ismaaciil Axmed Garas ayaa si rasmi ah u daahfuray magaalada Kismaayo ololaha tallaalka isku dhafanka ah ee ka hortagga cudurrada jadeecada, oof-wareenka, iyo shuban-biyoodka. Munaasabadda lagu daahfurayo ololahan tallaalada ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro, xildhibaano, xubno ka socday ururada dhakhaatiirta iyo bulshada qeybaheeda kale. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Maamulka Jubbaland Mudane Ismaaciil Axmed Garas oo daahfuray tallaaladan ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay tallaaladan isagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan inta uu socdo ololahan.
awalan waxaan rabaa inaan ka hadlo een, tallaalka cusub ee, oo fureenka maanta way bishu tahay toddobiyo toban maalin sabti ah bisha may laba kun iyo labaatan iyo shan waxaa ka bilaabanaya dhammaan stateka jubbaland dowlad goboleedka Jub- dowladda jubbaland oo dhan een, tallaalkaas ololahaas tallaal oo labadaa cudur oo aada khatarta ugu ah inta badanna ah kuwa s- een, sur- een, macnaha koosgareeya ama sababta u ah dhimashada dhallaanka ka yar shanta sano insha allahu tacaala tallaalka waxaa loogu talagalay oo la tallaali doonaa een, ilmaha ka yar shanta sano labada tallaal mid wuu cusub yahay kan gowraca kan oo fureenka oo nemoniada wuu cusub yahay Een, ka kalena wuu jiri jiray laakiin waxaa lagu kombaangareeyey oo maadaama uu aada u batay soo noqnoqoshada cudurkaasi Een, hadda ka bacdi waxay la jaanqaadi doonaan tallaalada waktila waktilaha ah laakiin waxaa hadda loo soo hormariyey badnida uu batay een, dhaliciyaalka isbitaalada loo keenayo cudurka jadeecada Een, insha allahu tacaala een, qorshaha iyagu waxaa weeye ciyaal afar boqol oo kun iyo wixii ka badan inaan tallaalkaa gaadhsiina targetka wasaaraddu waa inay afar boqol oo kun tallaalkan maanta bilaabanaya la tallaalo oo laga tallaalo cudurrada khatarta ah ilmaha da-doodu ka yartaa shanta sano Een, waan boorinayaa shaqaalaha wasaaradda oo dad yar maaha afar boqol oo kun oo aad garanaysaan dadka isu dhexmarkiisa iyo gaadiidka iyo wadooyinka iyo culayska jira haddana waxay dhabarka u riteen shaqaalaha wasaaraddu iyo hay-adaha ka kaalmeeya tallaalka sida w h o iyo unicef iyo kuwo kaloo badanba Een, in ay tallaalkaas gaadhsiiyaan qof kasta oo ilmaa oo jubbaland ku nool intuba inay la shaqeeyaan oo ay xoogga saaraan inuu s- guulaysto ololahani si ilaahay nooga yareeyo cudurkan cuduradan khatarta ah labaduba nemoniada iyo oo fureenka iyo iyo jadeecada haddii allah awoodi la yiraahdo waan rajaynayaa een, in ololahaas lagu guuleysan doono Ololahan tallaalka ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo ka hortagga cudurrada ka dhasha cayayaanka iyo biyaha.